bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaree ha ka dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugun sidaasan hamiin kasta markii laku reebo hamiinnimada jimaada ee sabtiga ha galaasa oo nimo arbaawiya khamiisa hoydaayti taariikhdana ka beeganta labaatii sagaalka bilo koowaad sanada lamada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugun sudi doontaan hoo ilaahay karaal naqad waliba ku mid aha wasaaradda boostada isgaarsiintii tiknolojiyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kulan la qaadata agaasimiyaasha guud ee wasaaradda dowlad goboleedka koonfur galbeed barnaamijkii hasiinka gudbii doona waxyaabihii wasaaradda kula hadalay agaasimiyaasha wasaaradaha koonfur galbeed saasaata waliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalnagda baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya oo walku bedelay sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya saasaata waliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalnagda wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowladda federaalk soomaaliya geega daafuri magacaabista guddiga keedka shuruudaha dalka soomaaliya barnaamijkiia ku dhugunsudi doontaan arrimahaas oo wasiirku ku hadalay saas haata weliba barnaamijkan hasiinku gudbii doona hoo ilaahay karaalnagda guddiga doorashooyinka maamul goboleedka galmudug muddo saddex maalmood ee reedandhigi doorashooyinka madaxtinimada maamul goboleedka galmudug barnaamijkiyaasiin ku gudbii doono saasaato weliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalnagda gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug oo beelo caalamkan ka baaqi in iyo gacan weyn ku jeysadan dhismaha maamul goboleedka galmudug barnaamijkiyaasiin ku gudbii doono qodobadaasi walaagahaniisaayda anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle iyo barnaamijkaasi saarintan isin kula dareersaa dhinacsanaadun weliba gacan weyn ku jeysadaayo wadaakey maxamuud cali cabdulaahi kaabshaa mar kale mar lamaad akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan markaleetaa ku dhowaada barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan wasaaradda boostada isgaarsiinta ee teknolojiyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba geegan isku weertay agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankaasna weliba ku qayb galay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed kulanka oo muddo sacdo qaadaday iyo weliba intiu socday wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka bandhigtay qaabka laga isticmaalo doominka iyo adeega astaanta heer kalamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulanka intii socda waliba maylo ku hadalay agaasimaha guud wasaaradda boostada isgaarsiinta teknolojiyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welina agaasimaha hoose sharaxaad ku biyey kulankan wasaaradda yaan iskugu weertay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ujeedada lakulahayo kulanka soo kalena weli maylo ku hadalay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed mudan ogaas xasan cabdimaxamed oo maylo siina ku sheegay ahamiyadda yeelata in dhammaan wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo isticmaalaan doominka iyo adeega astaanta lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uga dambeyntiina weliba meyle ku hadalay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed nuur sheekh cadde soona ka dambeyntii kulankaasi toy ha gebagabeeyey ay ku caddahay boorka oo ah kulan looga hadlayo isticmaalka astaanta heerka labaad maamul goboleedka koonfur galbeed s w s o iyagoo astaantan aan la soo wareegno muddo kudhawaad laba kun sagaal iyo tobanka bishii hore sanadkii hore bishiisa bishiisa bishii sideedaad bishii tobaad ilaa sideedaad qeybaheeda dambe ilaa bishii sideedaad qeybaha hore iyadoona ilaa hadda aan ku guda jirnay hirgelinta astaanta heerka labaad ee koonfur galbeed iyadoo wasaarado badan ay qeyb ka yihiin ayna soo codsadeen isticmaalkoodana ay aada uga heleen iyadoo haatan si ofishala ay u hirgeshay astaantii ku dhawaad ilaa iyo qeybaha badan ee wasaaradaha loo sameeyey ilaa iyo ku dhawaad labaatan loo sameeyey inta kalena aynan rajeynan inay ku guda jiraan inay soo codsadaan si ay u isticmaalaan waayo astaanta astaan koonfur galbeed waa koonfur galbeeda iska leh in iyada loogu adeego loogu shaqeeyo waana astaan official ah oo si rasmi ah heerka labaad ay kasoo daadisay dowladda federaalk soomaaliya muhiimadda astaanta iladan waxay tahay in ay noqdaan communicationada ka dhexeeya institutionada dowladda kuwa official ah ama rasmi ah ama hay-adaha naftooda lala yeelanayo calaaqaadka ama communicationka ay si rasmi u dareemi karaan institution walbo ama institution ka socda codsiga soo jeedana ama email kasoo dirsana ama communication u sameyna institution nooce ah ma institution ka baxsan dowladda koonfur galbeedba ma institution marka waa astaan kala saareysa heerka dowladnimo ama qofka markaas uu emailka communicationka uu ka sameynayo meesha uu ka socdo ayay astaan u tahay marka qaybada dambe wasiirka faahinaya laakiin kulanka ugu weyn maanta gaas meesha ugaan waxay tahay astaanta koonfur galbeed isticmaalkeeda dhaqangalkeeda iyo hirgelinteeda iyo manaafacadda ay leedahay iyo isticmaalkeeda qofka qaadan karo institution qaadan karo iyo habka loo isticmaali karo iyo muhiimadda ay leedahay intaas ayaan isugu wacnay maanta kadib waxaan rajeynaya marka kulanka dhamaado in qof walba domaynka wuxuu yahay sea balanka wuxuu yahay uu fahmi karo macnaha guudna uu ka qaadan karo kadibna isticmaalkooda ay u fududaan doonto iyadoo wasaaraddina ay si guuda u isticmaali doonto aadaan umaysantiin faha jiro dhibaatooyinka jiro in isxilqaan intaan leeg inta samaysa maanta aan ka hadlayno in wasaaradaha iyo agaasimayaashu ay yeeshaan hal meeloo layskugu soo hagaago waa idinkaga mahad celinaynaa waxaan rabaa arrinta imailada aniga maadaama aan dowladdii horena ku jiray dhibaatooyin badanaa ka jiray waxa ugu muhiimsan waxa waaye horta qofka shaqada loo igmaday ama shaqada dekreetada dawliga ah uu ku shaqaynayo loo igmaday inuu gartaa muhiima wasiirka muxuu yahay wasiir ku-xigeenka muxuu yahay agaasimaha guud agaasima waxeegyada qof walba shaqadii loo igmaday inuu gartaa muhiima midda labaadna waa inay kalsooni jiri karaysaa dadka wada shaqaynta ay ka dhaxayso wasiirka wasiir ku-xigeenkiisa iyo agaasimaha ayagaa ugu sarreeya wasaaradda inay kalsooni badan isku qabaan marka ugu horeysa laakiin wasiir marka la yidhaahdo culayska ugu badan ama responsibilityga ugu weyn inuu isaga saaran yahay agaasimayaashu inay gartaa muhiim wasiirkuna waa inuu ogolaadaa doorka agaasimaha guud uu ku leeyahay wasaaradda haddii agaasimahana uu tixgelinayo wasiirkiisa wasiirkuna uu ixtiraam u haya agaasimaha ku yimid sida sharciga ah wax isqabqabsiga ma dhacay imailada dhibaato badanaan soo marra annaga afartii sanoon soo shaqaynayay emailadii hore la isticmaalayay is way ahaayeen haddana kumeel gaarkii waa ka gudubnay waxaan noqonay dowlad rasmi ah oo aan kumeel gaar ahayn marka hadallada qaarkood agaasimeesha ay ka dhawaajinayaan waxyaabaha la tilmaamaayo waxay tusinaysaa dadkeenna weli biseelkooda dowladeed iyo kalsoonidooda inay weli dhiman tahay laakiin ay soo kabanayaan haddii agaasimihii uu shaki ka qabo wasiirka uu la shaqaynayay wasiirka uu shaki ka qabo agaasimahana ama wax isdaba maryaa biseelkeena dowladnimo weli waa hooseeyaa oo waa soo socdaa marka waxaan waxaan gaari doonaa xilli agaasimahana shaqadiisa uu u madax bannaan yahay asagoon xadgudbaynin wasiirkuna uu leeyahay ixtiraamkiisii wasiir wada shaqayn fiicanna ay imaan doonto mas-uuliyadda emailadan hadda la samaynayo dowladdu ay leedahay wasaaradda boostada marka laga taga aniga mas-uuliyadda iga saaran iima samaysan hadda waxa iimaila kii horaan ku shaqeeya ama kuwo kaleo barybada lakiin waa ku khasbanaha inaan raaco habraacan ay keentay wasaaradda boostada isgaarsiinta haddii kale waxaan noqonaynaa dowladaan iska warqabin oo aan isku dhinac ku soconin aaminaadeenna caalamka iyo soomaalida iyo hay-adaha nugu aaminaan waa yaraanaysaa wasaaradda boosta isgaarsiinta marka hore waxaan ka codsanayaa daabka in loo sameeyo domain wasaarad marka ugu horeyso inaad aada uga taxdirtaan warqaddu waa inay ka soo baxda xafiis wasiir wasiirku waa inuu soo dalban karaa uuna codsan karaa in loo sameeyo wasaaradda boostada uu soo qori karaa wasaaradduna markay aragto inay xaq tahay warqadan official lahayd inay xafiiska wasiirka ka soo baxday markaas kadib ogolaanshihii ay siisaa shaqada ugu badan waa sax agaasimaha iskale wasiirku hadduusan agaasimihiisa ku kalsoonayn asagoo hadduu khalad sameeyo ku qabsan karo ku ganaaxi karo shaqada looga joojin karo hadduusan agaasimihiisa ku kalsooneyn wada shaqayn ma imaanayso marka wasiirku marka ugu horeysa agaasimaha sida sharciga kula joogo oo wax kastoo process oo loo baahnaa soo maray aqoontii iyo cilmigii iyo garashadii ku yimid inuu ixtiraamkiisa siiyo marka ugu horeysa shaqooyinka waa la kala leeyahay laakiin wixii hooseeyo o dham agaasimaha in loo daayay muhiim wey agaasimahana inuu qadariyo wasiirka uusan iska dhaadhicinin laftiisu uusan waxaad ku timid waddo sharciga ruolkii ama shaqadii aad lahaydna wasiirka kula haysta kaala wasiirka challenge gale hadday timaado marka ugu dambayso awoodda ugu dambayso wasaaradda wasiirka iska lahaanayo marka horta labada dhinac is-aamineed inay jirta waaye wada shaqayn fiican si loo helo marka wasiir waxaan kaa codsanaynaa adiga iyo shaqaalahaaga oo dadaal badan iyo wanaag badan soo sameeyey dalabka marka ugu horeysa ku tixgeliya in wasiirka wasaaraddaas uu warqad idiin soo diray uu ku dalbanayo baahida uu wasaaraddiisa ay qabto intaa marka la sameeyo kadib wasiirkana asagaa laga rabaa siduu gurigiisa u maamulanayo arrintaa agaasimo cumar uu ka dhawaajiyo oo ahayd haddii qofaan wasaaraddaba ama ha kula shaqaysin mutadawacnimoa ama shaqaalo joogtaba ha ahaadee haddii loo dhiibo kalsooni xumid ay qayb ka tahay aniga haddaan agaasimahayga wada shaqaynayna kalsooni ay jirto sabab aan email ugu aamini waynaya ma jirto haddaan email ku aaminayna ma wada shaqayn karno aniga inaan email daba socdo oo aan afar iyo labaatan saac daba socdo kalsooni xumi aniga igu abuuraysaa agaasimahayga shaquu leeyahay shaqada isagaan u dayn waxna anaa amraayo waxna asaa keenaayo wixii aniga amrada inuu fuliyo wuxuu keenana intaan la fariisto idhahdo waxaana waa sax waa qaadan karaa waxaan ma qaadan karo wax intaas ka badan agaasime wasiira isugu imaan karaan malaha agaasimuhu keligii wax mudeen ma geyn karo email ma diri karo uusan wasiirka ogeyn waa inuu sii siisiya wasiirkiisa wuxuu u shaqaynaya baahida wasaaradda wixii gooni ahoo haddee anaa agaasimahe waa raadsana waa samaysana mawduuc gooni ah marka marka ugu horeysa horta wasiiradeenna iyo agaasimaasheena waxaan u shaqaynaa dadkan abaaraha dagaalada iyo dhibaatooyinka ay daashadeen aan horumarinaynaa inagoo dhanba mas-uuliyada naga wada saaran dadkana aan u wada shaqayno kalsooni badanna aan aan abuurro marka dareenka agaasimayaasha ay qabaan qaarkood waana soo martay waagaan barbardka ahayn waaga aan dowladnimada bilowga noo ahayn cidis aaminaysa ma lahay laakiin hadda shalay iyo maanta maantaan ka fiican nahay agaasimayaasheenu qaarkood si mutadawacni bay nagula shaqayn jireen bilaa mishaar laba sano saddex sano hadda laakiin alxamdulillah ayaguna waxbay heleen annagana dowladnimadeena waa sii kobcday isbedelka dowladnimadana wuxuu keenaya maalin walba fahamkeeda inuu inuu dib u soo koro afartii sano sidaana maantan ka fiican shalaba intaan lagama wada hadlaynin iimeelada madaxtooyada ahaan jirtay waagii hore hadda inta madaxtooyadii laga soo wareejiyo iyadoo qeyb ka ah in wasiirkii wasaaraddaas laha inta loo madax baneelira shaqadan waa shaqadaada waa markii ugu horreysay wasaaradda boosta isgaarsiinta waa jirtay markaasba laakiin uma madax banaaneen shaqadeeda si kaloo dadbadan loo maamuli jiray wasiir inta loogu waca la yidhi maxaan idinla qabanaa iimaylo see loo sameynaa maynan jirin waxay tusinaysaa marka kobcaga dowladnimadan fiir shalayba wasaaradda boosta ee isgaarsiinta madaxtooyaha maamulaysa maantana shaqadeediyaa loo madax baneeyey oo waxaa la yidhi shaqadan adaa iskale mandatekaaga waa qabo kala shaqee wasaaradaha kalena marka sharaf weyn oo soo hooyata waay waana dareemayaa wasaarad walba oo koonfur galbeed madaxweynaha hadda joogo wixii isla xisaabtana golo aan ku xisaabtanaan leenahay laakiin wasaarad walba in la yidhi mandatekaaga waa kaas dadkaas iyo dadkan wax ku soo kordhi annagu koran kaa maamulaynaa laakiin kooma faragashanayna maalintaa khalad aragnana si aan kula xisaabtamayno annagaa naqaana marka waa isbeddel dowladnimo soo kordhay abaad badanaa jiray wasaarado badan oo la haystaa jiray dowladdii tan ka horreysay oo aan ogeyn shaqadooda meel ay jirto oo qolo kale hawada laga maamulanayo ayaga aysan ogeyn marka ani waxaan u arkay inay guul noo tahay gidigeenba marka aan is aaminno dowladnimada ciddii ku xadgudubta dowladda qabanayso sababta dowladnimadu aniga ma lihi idinka ma lihdin annaga ma wada lihin waa wada leenahay dhammaanteenba waxaa waajib naga saaran yahay inta aan joogno wixii aan dadkaan u qaban kara inaan u qabanno xadgudub dawli aan annagoo brotokooladeena adeegsanayno inaan samaynana muhiim noo ah marka waa hubaa siminaaro badan iyo kulamo badan waa jiri doonaan agaasimayaasha iyo wasiirada ayaga laftirkooda horta waxaa laga yaabaa in t o r fiican uusan jirin hadda oo qoran oo aan ognahay laga yaaba agaasimaha agaasimo noqday inuusan ogeyn shaqada uu leeyahay wasaaradda qaybta uu kale ani maalin walba waxa laga yaba inaan agaasimahayga isqabsano oo yidhahdo shaqadan anaa iskale wasiir adiga iska malihin waxa laga yaaba aniga inaan idhahdo agaasime suurtagal maaha shaqadan adiga malihin aniga malihin waxaan u baahannahay inaan orientation badan helno horta kulamo badan la helo wasiirka shaqadiisa wasiir ku-xigeenkiisa agaasimihiisa aan helno annagoo duruufaha dalkeenna ama dadkeenna maanta ay ku dhex jiraan xataa aan dhinac oga baahin sababtoo ah waxbaan isku xeerinaa mukulaal iyo doolli baan labada jeer ku kala sidanaa waxaan rabnaa labadoodaba inaan ilaalino si aysan isu cunin jeebkaana mukulaala ku sidanaa kana doolliaan ku wadnaa cadoway isku yihiin inaysan iscuninna waa rabnaa inay isla socdaanna waa rabnaa marka annagoo xerinayno duruufta ku jiro annaga dowladnimadiina barbaradka ahna ilaalinayno duruufaha dadkeennana inaan xeerino muhiimay noqonaysaa marka aniga wasaaraddayda officially email aan soo qoray ama warqad aan soo qoray agaasimahan warqad u soo qoray in email asaga loo sameeyo waxaan ku celinayaa inta aan ka soo qorayo warqad official ah oo rasmi aan idinka soo gaarsiinayo completely wax wasaaraddeeda ka soo baxay male dalabna idinma iman haddaad aragtaan warqad kaloo aniga aan ku saxiixinan aniga igama soo bixin wasiirada kalena waxaan rabay inta saas loo tixgeliyo بودكاست اسكو هل واحد بلدان ام جبلان انت كلا كلا كاتا فدرالك ما هنا صافي كلي marka adiga waa isku baxaan nahay waa wada shaqaynaa xiriir badan marba meel daarti daarti marba meel ku soo galgalnaa marka waxaad wax u marti qaaday taas waaye idinkana maarta is ogaataan ee marta muxuu ahay su-aaloyin qaarta asaaba leh wadaad istaan su-aasha reebeedba laakiin dhib mala doorkan doorka ku xigo su-aaloyin qaar isaga joogi doono marka insha allah saaxiib aan nahay isku waxaan ku saaxiibnay isagu zeydin gaar iyo taagan wasaaradii waxa isku eebo isku bax marka aad u faraxsan shirkan maanta dhacay ama usweedarsigan wada shaqayntan ee su'aalahan furmay wax aad u fiican waa anagta wax noo soo baxay rayo oo baahanay ki waxaan ku kulmay maanta ma ahayn wax kaliya sheegnay in wax isu sheegnaa rabnaa aan isku asbaxsan qaadano marka shuruucda run waaye shuruuc in la ogaado qofka wax sameystay waxyaabo kamid ka soo baxay in laga faa'iideysto idin ka faa'iideystay in ka faa'iideysano marka waxaan ku celinaa emailada la samaynayo waxaa hantida dowladda ka mid xil wareejinta gelay taas waa saas waxaa idinku adkeynaya inaad tahay in la sameeyo i t inaad qorataan oo oo la tababaro waxaan rabaa saan oo kale bisha bil ama laba bil kadib isku yimaado waa isfahmaysiinta waxaa noo marayaan haddii ay xirmaan siduu agaasima u sheegay kulli ay xirmaan ee muxuu ahaay wasaar ku ay wada qaataan waxa ku xiga in maarta shek laga joojiyo oo waraaqda hor safaaradaha iyo muxuu iyo hay-adaha oo involve ku ah wasaaradaha wada yidhaahdo maanta kadib taarada ka bilow taaradaha ila waxaa wax istaagay kanaan lagu shaqeynaa ilaa yidhahdo cadeyno marka shirkeena waa xiranaynaa wax su-aalna ma jira waa dhamaatay marka waxaa shirkaan shirka waxay waa soo ceelaamin doonaa waxaan jecel lahay bisha hal mar aan kulandi waxaan ka baranayno ka bilaabnayna bisha hal hal mar kale laba jeer kale inaan kulmo si isfaham si aan si aan hawada ugaan u qaadan shirkeena waa noo xeran yahay kasoo qaybgalkiina wasiirka ugu weyn kulli waa mahadsantihiin هذا ما بدي شيء والسلام عليكم
warshada sbuunyada shaakir shaable shaable haashinow sidee umaymay waa digeedka shugriya ku farhii faraha isbuunyada shiilalan gordaaya wen halo wada shukri shafnuure ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii siiba farmadoobaga shiniyow shaakirtana may ata shaakir way bua warshada isbuunyadan ka tagida tayla soomaali
olo hoosaas adaaba shugriya isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan haddaa iska yidhe isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti tayadiyo leyin bulshada shahaado ku ah isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hundurma shahaadan hayna iyo isbuunyo shabshal banayn hayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub fast star iyo mumtaaza fiirmagoone inka kadanta isku fiiri farmadoobada ini shaakir ee ilaan bershooba shiila waxaa koobiyahay siday orjinaal farmadoobaga inka see warshada isbuunyada ee shaakir okayaala magaalada baydhabo dhiniga bakiin goboban hatu horjeedka warshada hashay fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kaleeto gudaha magaalada baydhabo iyo mayba usitiyaale bartamaaga suuqa qudaartada xafiiska la maarna mayba usitiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faafahintaas dheer kula xiriir teleefon nambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo soddon eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon iyo lii ama taleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan iyo kow warshada isbuunyada shaakir shaakir
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertan akhyaarey baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulansho caadiga ku qabsadan magaalada muqdisho iyo weliba kulankaasi tilaha ka bandhiga ajentooyin dhowra oo kumid tahay reedanfiiriyooga sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya oo maalmo gilahdhaafi horyaalay baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddiga sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya ee baarlamaanka aqalka sare ayaa bandhigay qodobadiiyo ku bedelan sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya senator maxamed amiin sheekh cusmaan iyo golaha aqalka sare anfaahfaahii walku bedeloogiyo kusoo biyan sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya hindisa-sharciyeedka doorashooyinka qaranka horudhac hindisa-sharciyeedka doorashooyinka qaranka wuxuu soo gaaray golaha aqalka sare koodii janaayo labakun iyo labaatanka iyada oo gud- guddoomiyaha golaha aqalka sare oo go-aan maamul oo lambarkiis yahay golaha aqalka sare ba tobankii k f six lix saddex laba kun iyo labaatan kuna taariikhaysan labadii janaayo laba kun iyo labaatan ku magacaabay guddi ku-meel gaar ah ee ka baaraandeeya hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka oo ka kooban toddoba xubnood sagaalkii janaayo laba kun iyo labaatan guddigu wuxuu iskugu yimid kulankii koowaad oo uu isu gudoomiyey gudoomiyaha aqalka sare isagoo ay isagoo faray inay guddi guddigu uu waajibaadkiisa ka soo guto hindisa sharciyeedka sida degdeg ugu degtiyada badanna una soo jeediyey inay iska dhex doortaan guddoonkooda intaa kadib guddigu wuxuu iska dhex doortay gudoomiye gudoomiye ku-xigeen iyo xogeen sida uu quba qodobka afartan iyo afraad fakradiisa labaad ee xilqasaadka aqalka sare waxaa arrintii koowaad la marsiiyey hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka taariikhdu markay ahayd kow iyo tobankii janaayo laba kun iyo labaatanka gudoomiyaha qoob golaha aqalka sare ayaa laba iyo tobankii janaayo laba kun iyo labaatanka si rasmi ah uu u gudbiyey hindisa sharciyeedka guddiga kumeelgaarka ah ee kabaaraandhiga hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya si waafaqsan qodobka afartan iyo shanaad fakradiisa koowaad ee xeroosaadka aqalka isagoo oo faray guddiga inay uga howlgalaan hidisa sharciyeedkan sida ugu dhaqsiyaha badan islamarkaana marsiiyaan habraaca shuruucda ee golaha guddiga isaga oo gudinaya waajibaadkiisa wuxuu isugu yimid kulan gaar ah oo uu ku degsaday qorshe howleedkiisa si waafaqsan xeroosaadka golaha aqalka sare qodobkiisa tobaatan iyo saddexaad labo marxaladaha uu soo maray hidisa sharciyeedkan laba iyo tobankii janaayo laba kun iyo labaatanka iyadoo gundhig looga dhigaya howlaha guddiga xeer hoosaadka golaha aqalka sare gaar ahaan tilmaamaha ku xusan qodobka todobaatasexaad guddigu wuxuu waraaqo ay ku lifaaqsan yihiin sharciyeedka u kala diray dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka loogana dalbanayo in ay taladooda ay qoraal ahaan kasoo dhiibtaan hindisa sharciyeedka afar iyo tobankii janaaba laba kun iyo labaatanka guddigu wuxuu kulan xog waraysi ah la yeeshay guddigii kumeelgaarka ahaa ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka halkaas oo ay ku weydiiyeen su-aalaha la xiriira hindisa sharciyeedka sagaal iyo tobankii janaayo laba kun iyo labaatanka guddigu isaga oo kaashanaya dariiqaanada aqalka sare wuxuu u bilaabay in ay qodob qodob u akhriyaan islamarkaana ka doodaan qodobada hindisa sharciyeedka kow iyo labaatankii janaayo laba kun iyo labaatanka guddigu wuxuu u bilaabay qumba howleed ay ku falanqaynayaan ugana baaraandegayaan hindisa sharciyeedka islamarkaana guddigu wuxuu sii waday akrintii iyo kadoodista qodobada hindisay sharciyeed laba iyo labaatanka janaayo laba kun iyo labaatanka guddigu wuxuu soo gabagabeeyey akrintii koowaad iyo kadoodista hindis sharciyeedka saddex iyo labaatankii janaayo laba kun iyo labaatanka guddigu wuxuu la kulmay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ay wehliyaan saraakiil ka socota hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan doorashooyinka ee la yidhaahdo i e s g isagoo ka dhageystay aragtidooda ku aadan hindisa sharciyeedka isla maalintaas guddiga oo uu hogaaminayo gudoomiyaha uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha aqalka sare senator cabdixaashi cabdulaahi ayaa kulan ku saabsan arrimaha doorashooyinka la yeeshay qaramada midoobey iyo safiirada wadamaka la yaqaano six plus afar iyo labaatankii janaayo laba kun labaatanka guddigu wuxuu la kulmay xubno ka socday ururada haweenka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee labada aqal wuxuuna ka dhageystay talooyinkooda ku aadan hindisa sharciyeedka sidoo kale guddigu wuxuu isla maalintaasi dib u eegis ku sameeyey qodobada qaar ee hindisa sharciyeedka shan iyo labaatankii janaayo laba kun iyo labaatanka guddigu wuxuu sii waday dib u eegista qodobada hindisa sharciyeedka sidoo kale guddigu wuxuu qabtay isla maalintaas dhegeysiga dadweyne ee ku aadan hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka isagoo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ka dhageystay tallaabooyinka ku aadan hindisa sharciyeedka lix iyo labaatankii janaayo laba kun iyo labaatan guddigu wuxuu bilaabay wuxuu howlihiisa kusoo gabagabeeyey isagoo sameeyey dib u qiimeyn dib u akrin iyo habeen isbedelada hindisiyada sharciga lagu sameeyey wax ka bedelka hindisa sharciyeedka guddigu wuxuu uu sameeyey wax ka bedelka soo socda harabaa inta aan sheegin inaan u sheegay senatarada sharafta leh sida la inoo keenay sharcigan ugu qiyaastii boqolkii sagaashan shan ilaa in ka badan sharcigan waxaan u daynay sidii isagu ahaa meelo yaryar oo farsamo iyo qurxin u baahan ayaan ka taabano wax walba oo nuxurkiisa taabanayay oo aan u aragnay inuu ama la dhihi karo culeyskeedu yeelo kara amaba caqabad kaloo soo korto ayuu naga qaraa waxaan doorbidnay inaan u dayno maadaama qadiyadaha qaar oo u madrasan yihiin labada aqal inay runtii arrintaas go-aan ay ka gaaraan waxaa kale oo aasaas aan uga dhignay dib eegisteena sidii guddigii nooga horreeya golaha shacabka ay sameeyeen wax allaale wixii kasoo horjeeda dastuurka ma qaadanin marka isagaas ayaa base noo ah marka taas ayaan rabaa si afeefana inaan usii sheego oo masaxta lagu sii hayo guddigu wuxuu sameeyey wax ka bedel ka soo socda qodobka labaad fakradiisa koowaad waxaan jeclaa inaa iyadoo tafaasiistana waxay ku taallaa isbarbardhigga hadda warqadda anoo haysatiin waxaan akrinaya hadda warbixintii qodobka labaad fakradiisa koowaad waxaa lagu soo kordhiyey kumeel gaar ah dastuurka kumeel gaarka sidoo kale isla qodobkaas fakradiisa kooniyadfanaad waxaa laga tiray ereyga iyo qodobka afaraad fakradiisa saddexaad waxaa la tiray ereyga jinsi waxaana lagu bedelay lab iyo dhidib sidoo kale isla qodobkaas fakradiisa toddobaad waxaa la tiray oraahda dowladda dhexe ama dowladda ama dowladda hoose waxaana lagu bedelay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka qodobka lixaad waxaa lagu kordhiyey keliya fakradda labaad ee qodobka kooiyo tobanaad ji eeg isbarbardhigga waxay qaldeen waxay ka tageen in qodobka loo rebeergaraynayo fakraddiisa labaad qodobka toddobaad fakraddiisa koowaad xarafka jaacambajey waxaa la soo kordhiyey ereyga guddiga qodobka tobanaad fakraddiisa labaad waxaa lagu kordhiyey iyada oo xisbi walba oo sharaxanaya ugu yaraan konton boqolkiiba tirada guud ee kuraasta labada aqal qodobka labayo tobanaad fakraddiisa koowaad waxaa lagu soo kordhiyey oraahda dadka naafada ah isla qodobkaas fakraddiisa afaraad wax ka bedel wax kordhin iyo dowbisiiqeyn ayaa lagu sameeyey isagana isbarbardhigga isla qodobka isla qodobkan fakraddiisa shanaad waxaa lagu waxaa laga tiray oraahda dowlad goboleedyada waxaana lagu bedelay xisbiyada sidoo kale isla qodobkan fakraddiisa toddobaad waxaa lagu soo kordheeyey oraahda kadib marka ay helaan kala soo jeedinta siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada waqooyi somalilan sidoo kale isla qodobka fakradiisa sideedaad waxaa la tiray ereygay codadka waxaana lagu bedelay xubnaha labada aqal qodobka saddex iyo tobanaad fakradiisa labaad waxaa lagu kordheeyey oraahda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale isla qodobkan fakradiisa afaraad gebi ahaanba waa la tiray sababtoo ah guddiga madax bannaan doorashooyin qaranka ayaa u madax bannaan ciimaada taariikhda maalinta qabashada doorashooyinka qodobka toddobiyo tobanaad fakradiisa koowaad waxaa lagu kordhiyey oraahda madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxda xisbiyada qodobka siddeed iyo tobanaad fakradiisa labaad waxaa lagu soo kordhiyey xarafka g ama ga oo soom oo muujinaya taariikhda la bixiyey kaarka codbixinta qodobka lix iyo labaatanaad fakradiisa saddexaad xarafkiisa d halkii ay ka tix raacaysay fakradda shanaad waxaa lagu bedelay fakradda afaraad mistagara meeshaas ka jira ayaa laga saara qodobka sagaal iyo labaatanaad fakradiisa labaad halkii ay ka ahayd afartan iyo siddeed saacadood waxaa laga dhigay afar iyo labaatan saacadood qodobka saddexiyo soddonaad fakradiisa labaad oraahda bixin karaan waxaa lagu bedelay bixinayaan qodobka shan iyo soddonaad fakradiisa lixaad halkii ay ka ahayd boqolkiiba afar waxaa laga dhigay boqolkiiba labo fiiri marka isbarbadhiga qodobka soddon iyo lixaad fakradiisa koowaad oraahda iyagoon carqalad ku ahayn diyaarinta iyo qabsoomidda doorashooyinka waxaa lagu bedelay iyagoo dhowraya deganaanshaha iyo habsami socodka howlaha goobta doorashada sidoo kale isla fakrad isla qodobkan fakradiisa labaad waxaa lagu soo kordhiyey ereyga sababaha qodobka soddon iyo toddobaad fakradiisa koowaad xarafkiisa ji ereyga maalinta waxaa lagu bedelay waqtiga sidoo kale isla qodobkan fakradiisa shanaad waxaa lagu sameeyey dib u habeyn iyadoo lagu soo kordhiyey oraahda ah sababo xisbiga u gaar ah qodobka afartanaad fakradiisa saddexaad waxaa ereyga siinaya lagu bedelay dhigayaa siinaya waxa lagu bedelay dhigayaa qodobka afartan iyo sideedaad fakradiisa shanaad waxaa lagu sameeyey dib u siiqeyn wax ka bedel iyo wax ka kordhin marka fiiriya isbarbardhigga sidoo kale isla qodobkan fakradiisa lixaad waa la tiray nuxurkeedana waxaa lagu daray fakradda shanaad sidoo kale fakradda sideedaad waxa ay noqotay fakradda toddobaad ee qodobkan waxaana toddobaad tobadii maalmood laga dhigay shan maalmood qodobka afartan iyo sagaalaad fakraddiisa labaad waxaa la tiray oraahda wuxuu ahaanayaa xisbi qaran sidoo kale isla qodobkan fakraddiisa saddexaad waxaa lagu soo kordhiyey oraahda kale ah labada aqal iyo natiijo horraaca sidoo kale waxaa loo la soo kordhiyey fakrad afaraad oo ka hadlaysa xilliga lagu dhawaaqayo natiijada kama dambaysta ah qodobka kontonaad fakradiisa afaraad waxaa lagu sameeyey dib u siiqeyn wax ka bedel iyo wax ku kordhin markaas dib u fiiriya isbarbardhigga sidoo kale isla qodobkan fahradiisa shanaad oraahda maxkamadda sare waxaa lagu bedelay maxkamadda dastuurka qodobka konton iyo labaad fakradiisa labaad ee ereyga xeerka waxaa lagu bedelay xe- xeerarka waxaa lagu bedelay xeerka qodobka konton iyo saddexaad fakradiisa saddexaad waa waa la tiray sidoo kale isla qodobkan fakradiisa afraad waxaa laga dhigay fakrada saddexaad ee qodobkan iyadoo dib u qaabeyn lagu sameeyey waxaana oraahda fakrada labaad iyo saddexaad ee qodobkan lagu bedelay qodobka saddex iyo tobanaad fakradiisa saddexaad ee sharciga qodobka konton iyo lixaad fakradiisa koobaad xarfihiisa ba ilaa ja oo maj- b ilaa j waxaa lagu bilaabay ereyga xeer nidaamiyaha sidoo kale waxaa la tiray ereyga xeerka ay ku bilaabanaysay xarfaha b d f iyo i sidoo kale isla qodobkan fakradiisa labaad waxaa la tiray oraahda ah hase yeeshee aan ka hor imaanaynin qodobada sharciga sidoo kale isla qodobkan fakradiisa saddexaad waxaa lagu soo waxaa loo soo laga soo raray qodobka konton iyo toddobaad fakradiisa koowaad iyadoo lagu kordhiyey iyo buug yarayaasha qodobka konton iyo toddobaad fakradiisa koowaad waxaa loo raray qodobka konton iyo lixaad fakradiisa saddexaad afar soo jeedin mudane guddoomiye sanatarada sharafta leh waxaa guddiga sharafta sharaf u ah inuu usoo gudbiyo guddoonka iyo golaha nuqulkii ugu dambeeyey ee hintisashiceedka doorashooyinka qaraqka ee ka shaqeeyeen isagoo maray habraacii uu tilmaamayay xeer hoosaadka golaha ugu dambeyn guddigu wuxuu soo jeedinayaa kana codsanayaa golaha sharafta leh in wax ka bedelka hintisashiceedkan ee kor ka xusan loo aqbalo sida uu yahay islamarkaana uu gundhig u noqdo dooda golaha waxaana soo dhaweynaynaa talooyinka wanaagsan ee sanatarada sharafta leh
hotel africa umuhumaha dalma eh hambariiso oltugme runhoobiye habata benhora isfar yaase hasha kulila hotel africa markaba hariir lahan gundiyey dib habayow lakasubi aboogada kooya araga walaalayaal africa habriir i goboob i hundurma raahale ugu nadiif ee i halalaan hurilan hayna sutokooy walaal hotel africa sariirohaana isku joogu dar isku joog leh horbaarinay dar isku joog leh horbaarinay bilaa doomashay hoy midheegdi ata hatta lakiin sheegay sariiro isku joog ay haani lamaanayaalku joodaryaasho haliinkowa v i b mas'uuliyaha ku horjeed dalaadiyo ku hortaan soo tara hor ku fiirsanaya walatahaano na nafara dalaadiyo iyo mas'uuliyo ku hortaana la iyoon adeegnamiga shaqaale ideekufu imaano tartiibikiin kaayow diqiima eedi eedkiin raala geliyow inka kooyaa kusoy hotel africa saacadii adduunku hotel africa mikrofoniis huryaaya hotel africa iimbishay ragaysu hotel africa safarow hajiisoy hotel africa
barnaamijkana kulanka warbaahinta warsan qeybashay dhax iyo dhugunsida ay tana khiyaaray wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowladda federaalk soomaaliya mudane abukaate xasan xuseen xaaji iyo weliba usigeegi daafuray magacaabista guddiga kaydka shuruudaha dalka soomaaliya iyo soona sheegay in guddigu iyo dejii doonaan sharciga garsoorka iyo cadaaladiisu asxaatow iyo keedii doonaan dhammaan sharciyada dalka soomaaliya lakaga dhagamo wasiirka oo warbaahinta la hadalay iyo weliba faahfaahin kubiyey guddigu magaxil saaday kaydka shuruudaha dalka soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan daahfuray guddi aan dhowaan magacaabay guddigaas oo u xil saaran inay aruuriyaan keediyaan shuruucda dalka laga soo bilaabo markii aan xorriyada qaadanay ilaa hadda iyo hadday suurtagal tahay inay aruuriyaan wakhtigii dalka soomaaliya uu ku jiray maxamiyadda hadafka laga leeyahay aruurinta sharciga iyo shuruucda dalka waa in la ogaado dalka inuu lahaa shuruuc dhaqangal ah ay ugu waaweyn yihiin dastuuradii dalka ka soo jireen iyo dastuurka kumeelgaarka hadda dalka ka jiro iyo xeerarka ciqaabta iyo habraaciisa xeerka madaniga iyo habraaciisa xeerarka hanaanka ee garsoorka iyo xeerarka kala duwan ee shuruucda abtirsiye ay leedahay abtirsiyada shuruucdana in la ilaaliyo waa arrin loo baahan yahay si dalka taariikhdiisa iyo shuruucdiisa loo ilaaliyo taas waxaad dhici kartaa markii la haayo shuruucda dalka oo qof kastoo doonayo inuu sharci mise hindi sharciyo diyaariyo mise dib u egis ku sameeyo inuu isweydiyo su-aalo kooban su-aalahaas oo ah sharcigaa hadda diyaarin rabto ma jira sharci noocaas ah hor dalka mu u yeeshay waa in la heli kara sharcigaas meeshuu yaalay kadibna sharciga iyo hindise sharciyeedka mise dib u eegista lagu saleeyo sharcigii horey u jiray maadaama ummadda taariikh leedahay oo shuruucduna ay lahayd su-aasha labaadoo in laisweydiiyo ah baahi ma jirta oo sharcigan loo samaynayo haddii sharcigan horey u jiray dalka uu leeyahay baahidiisa ma jirtaa baahida hadday jirin sharci in la sameeyo maaha baahidaas hadday jirtana waa in sharcigii hore oo jiray lagu noqdo qodobkii ka hadlaya arrinta la rabo baahida keentay qodobkaas in dib u eegis lagu sameeyo oo lama ogol in sharci ka baxsan sharcigaas aada soo samayso maadaama shar sharci asal yaallo horena u jiray qodob mise laba qodob mise saddex qodob in laga bedela loo baahan yahay sharcigaas waa in lagu koobnaado oo sharcigaas wax laga bedelo taas waxay keenaysaa dalka shuruucdiisa iyo abtirsiyada shuruucda ay leeyihiin in la saxo oo haddii oo sharci gooni a loo loo loo samaynayo qodobo gaar oo sharcigaas ka baxsan ayadana waxaa waaya habraaca ee sharci dejinta way khilaafsan tahay su-aasha kale in laisweydiiyo loo baahan yahay maadaama sharcigaas loo baahan yahay baahidii ay jirto shareecada islaamka muwaafaqsan yahay waa su-aal ayadana dastuurkeena oo mabaadi'da shareecada islaamka iyo maqaasida shareecada ka hadlayo oo qodobo qaar ay ka dhigayaan dastuurka wax kasta oo shareecada islaamka kasoo horjeeda inay waxba ka jirin waa in ayadana laisweydiiyaa qodobkaas shareecada islaamka muwaafaqsan yahay shareecada islaamka waafaqsan yahay marka marka la yidhaahdo kadib oo shuruudahaas dhan la buuxiyo yaa loo baahan yahay horta in share qorista markaa daa la ballaabo marka hadafka weyn aan u leenahay shuruucda in la aruuriyo waa hadaf oo aada iyo aada muhiim u ah oo dalkan masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa iyo jiritaankiisa ilaalinayo waan ognahay arrintan inay wakti iyo juhdi badan ay u baahan tahay dhaqaalo badanna ay u baahan tahay laakiin waxaan ku bilaabnay arrintan isxilqaan guddiga way bilaabeen haddaba shaqadooda shaqada ugu horeyso aan guddigan ka rabno tirakoob rasmia in la helo shuruucda dalka oo la yidhaahdo maanta haddii lagu weydiiyo imse sharci ee ay soomaaliya yeelatay maalintii madaxbanaanida qaadatay iyo maanta waa in number la sheegi kara oo la yidhaahdo intaasoo sharci yaa soomaaliya yeelatay markii taas dhacda kadib yaan u baahanahay shuruucdan haddana inaan aan isu raacayno bahbah sa ay isu raacsan yihiin shuruucda garsoorka waa bah shuruucda dhaqaalaha waa bah shuruucda arrimaha bulshadana waa baha marka inaan sidaas u kala qiibino si dhallinyarta iyo dadka hadda shuruucda baranaya iyo dadka garsooryaasha iyo xeer ilaalinta oo ka shaqaynayo ay ugu noqoto arrin aada iyo aada u sahlan inay helaan marka kadib waxaa loo baahnaan doona in digital loo keedayo oo oo laga heli karo qofkii u baahdo waxaa kale loo baahan yahay in maktabad loo helo oo shuruucdaas lagu aruuriyo wasaaradda cadaaladda waxay u taagan tahay inay ilaaliso sareyntii sharciga inay diyaariso shuruucda dal dalka aruurintooda iyo inay kala shaqayso wasaaradaha kale ee in kala bixinna ay siiso wasaaradaha kale ee dowladda sidii ugu wanaagsan oo shuruucda dalka loo qori lahaa loona diyaarin lahaa waxaan ka codsanayaa cid allaa ciddii guddigan ay ka soo raastaan caawimaad in la garab istaago jaamacadaha eh, dalkana eh, waxaan ka rajaynayaa insha allahu macluumaadka ay hayaan dhinaca shuruucda inay eh, guddigan la wadaagaan waana arrin anaga dhan aan u taaganahay aan inaan isku garab istaagno loo baahan yahay
intii bagaale adduunyadu caafimaadka aan ku horeeye ogaada mankay medical center maga maskiin mayka eh maalmowladeegaba mankay medical centera koy isbitaal muhiim e koy malab saafe e lang aragaw malaalo maamayo maygaal lang aragawna muni soorba kaamaw mankay medical center isbitaal mooladi inka dambooti eh galab shay laama meriyaa daawadiis maashaa'ilah ewa megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi mankay medical center maliin mawlaaga aafiyey ilow waymoodba anfuune marle la daawayawlay eh mankay medical center ankoey megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen mankay medical center mankay medical center way basiin haaye dictor cudurada guud daawayoso walshireedisley lahandoorey allahanka deegi kaale megal ibilaan daawayawsho taqasusay ala indeesi bulshoy hadeera kooya mankay medical center maankay medical center wayba kale jiyabsiinka ah shaybaar casri ah oo noocyada inkadamboyen ah lakooka baaraw dhammaan dhiigag iyo dheecaanada dadka sida dhiicaanka dhalmalaanta meelkii dalaanta dheecaamada laku ogaadaw burooyinka dhuunto galaayan buurstaatada kaadamarankiiraw iyo baaritaanka lamaad lang isguursadan fadaayan sida dictorka cudurada guud haan kombyuutar oo usuun cudurada guud ah waa meelo diyaarsiinka ah iyo weliba ultrasom oo eekii uurka jarta baaray barmashii durdure daawo ayo nooc laku helaw daawaynsheenni lukusalsheeni turki uk iyo masar ya meelo diyaarsiinka eh bulshoy hadeera kooya mankay medical center
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana ciyaaray guddiga doorashooyinka maamul goboleedka galmudug iyo muddo saddex maalmood ee weliba iyo reedan dhigana doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka galmudug gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug iyo sharaxaad kubiy sid muddada saddexda maalmood ee iyo reedan dhigan doorashada madaxtinimada maamulkaas waxaan u mahadcelin celinaya ilaahay subxaana wa tacaalaha ee maantay hawshii halkan ka dhacday ee ahayd musharixiinta dhegaysigoodii ilaahay noo suurtogeliyey na nabadgeliyey mahadda ilaah baa iska le intii arrintaas ka soo shaqaysay guddiga doorashada ugu horeeyo oo ka soo qayb gashana sidoo kale waa u mahad celinay shirkan galabta aan qabana wuxuu yahay maantay waxaan dhegaysanay khudbaddii musharixiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jadwalka noo qorana wuxuu ahaa beri oo bishu tahay soddonka maalin khamiisa ah in doorashadu dhacdo saasaa ballankeeda jadwalka iyagu ahaa idaacadaha ka sheegnay jadwalkana noogu jiday waxaan rabnaa inaanu guddigii markuu iswarsaday shir dheer oo aan qaadanay waxaan dib u dhignay doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan u dhignay muddo saddex beri ah oo ah jimcaha iyo sabtiga khamiista bay dhici lahayd khamiista iyo jimcaha iyo sabtiga saddexdaas maalmood dib u dhigno waxaan rajaynaynaa haddii laga qadaro oo qorshaha iyagu yahay maalinta axaddaa doorashadu inay dhacdo sababtaan ugu dhigna waxaa weeye sababtaan ugu dhignana waxaa weeye codsi nooga yimid guddoomiyaha baarlamaanka galmudug dhammaan guddoonka guddoonka iyo labada guddoomiye ku-xigeen codsi kale oo nooga yimid musharaxiintii maanta halkan khudbadda ka akrisay oo sagaalka xubnood ahayd oo afar u tartamaysay madaxweynaha shanna u tartamaysay madaxweyne ku-xigeenka codsigaas oo ah saddexdaa beri inay galaangal siyaasada sameeyaan xildhibaanada ka kaabidhex gareeyaan isdiyaariyaan qorshahaas inoo soo gudbiyaan annaguna waa aqbal waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed ummadda reer galmudug dhammaan dadkana dhegaysanaya xildhibaanada sharafta oo shaqada noo dhiibtay dhammaan waxaan u sheegaynaa doorashadii galmudug axadda inay dhacaysa hadii ilahay qadar soo socota labada oo ku beegan labada bisha asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة gurtur hareer iyo dhul boog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaafkii doorfaynga waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalinay dadayaayi daawo dhab e deertii muraadka may daliilan e diinkii quraanad haruunlakii kakadaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashdanti maya haddana udura hadda galan gali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhay mayle tama e ulmikiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan tufti uraamed ii daawo dabiici ah kusuubsan herbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato diinkii quraanmadna ka saar su'aalakii kor agriyobo duulidii udur korkawali kuduuganay yooba dabeelo koo rahaayana unkudaytoo deer harunta quraansaarka ee daarul abraar uduralkolka daawayo haruntamayba kumid aha ilidabka jinniga iyo sihirka hundirmalaanto welwelka
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qaybasha dambiya slideerna ciyaari gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug iyo weliba usubaaq ndiray dhammaan daneeyayaasha maamul goboleedka galmudug iyo beelo caalamka soonanka baaqi inay kala shaqeeyaan dhammaystirooga maamulka galmudug oo doorashadii la filahay in mardhow iyo kudheyda magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamul goboleedkaasi galmudug iyoona guddiga doorashooyinkana sidub muddo saddex maalmood reedan dhigan doorashada madaxtinimada maamulkaas
magaca guddoonka baarlamaanka labaad ee galmudug iyo magaca xildhibaanada baarlamaanka labaad ee galmudug anoo xiganaya guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee galmudug ee go-aankoodii maanta ay soo saareen oo muddadii doorashada madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ay ku kordhiyeen saddex maalmood waxaan rabaa mar labaad in aan ugu baaqo dhammaan daneeyaasha galmudug inay ka soo qayb galaan waxna ka dhammaystiraan doorashada galmudug oo soo bilaabatay maamul dhisideedu muddo laga joogo toddoba bil soo martay heerar kala duwan ku soo dhammaatay dhismihii iyo doorashadii baarlamaanka galmudug kadibna loo gudbay dhammaystirkii in la doorto madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka taas oo waktigii hore ilaa shan iyo toban maalmood soo qaadatay maantana guddigu ay ku dareen saddex maalmood saddexdaas maalmood waxaan rajaynayaa inay ka faa'iidaystaan dhammaan inta danaysa arrimaha galmudug haddii ay yihiin daneeyaal dan kale qabashada xilalka dastuuriga ee galmudug iyo dib u heshiisiinta si gaar ahaaneed waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta ka tirsan galmudug ee u hanqal taagayso ama isu soo sharaxday xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xeenku inay ka faa'iidaystaan fursaddaas kana soo qayb galaan geedi socodka iyo dhammaystirka hanaanka maamul dhisidda galmudug sidoo kale waxaan ugu baaqayaa madaxda iyo mas-uuliyiinta ahlusunna waljamaaca inay wax ka dhammaystiraan geedi socodka maamul dhisidda galmudug oo maraaya heer gebagebe ah abaalkii ay u galeen galmudug iyo hawshii ay ka soo qabteenna ay wax ka dhammaystiraan waxaan rajaynaynaa maalmaha kooban ee noo dhiman doorashada in dhammaan reer galmudug gaar ahaan siyaasiyiinta madaxda ahlusunna waljamaaca ciidamada qalabka sida ee galmudug iyo kuwa federaalka ee galmudug ka howlgala wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka oo kaalin weyn ka qaadatay dhammaantood inay si hufan oo daacadnimo ay ku jirto ay wax ka dhammaystiraan maamulka maraya heerkii ugu dambeeyey baarlamaankuna ou ka qayb qaato sidii dhammaan musharixiinta barnaamijkii maanta ay soo gudbiyeen loo qiimay lahay loona dooro lahay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen hogaamiya afarta sano ee soo socoto galmudugta cusub waxaan kaloon ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo beesha caalamku in ay gacan naga siiyaan dhammaystirka geedi socodka hanaanka maamul dhisidda galmudug nagalana soo qayb galaan doorashada dhici doonto labada bisha february daadihinayaan guddiga baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug wabillahi tawfiiq akhyaarey weli mayla dareertaan barnaamijkaanu kulanka warbaahinta warsan haddiin bani dhinacaasi magaalada dhuusmareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug waliba ku dareere ololaha doorashooyinka madaxtinimada maamulkaasi galmudug iyo onag galmudug saddex qaybood an qaybsantay waliba gelinkii damba geega madaxweyne landooraday sheekh shaakir oo ah madaxii xukuumadda dowlad goboleedkii hore ee galmudug arrimahaas weliba la dareeray mukhtaar sheekh aadan dalmar oo istuudiya haddii kala sugan waana ila falanqeey doona bal mukhtaar kuwaran arrintaa ku cusboonaatay magaalada dhuusmareeb
maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele a d edaang mahadsanto weliba jaray warar badan oo ku baxay maalmooyinka dambooy maamul goboleedka galmudug taasoo uuna ogno inay ku dareertay qabanqaabada doorashada madaxweynenimada maamul goboleedka galmudug oo maalmooyinka dambooy biyo jareen isdiiwaangelin iyo weliba doorashada xildhibaanada doorashada guddoonkii baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenadiiyo arimoogaas oo dhan yamaybaa ku dambooyey inay sheekh maxamed shaakir oo hay mar madaxa xukuumadda maamul goboleedka galmudug oo usoo hogaamiyay axmed ducaale geelle xaaf oo waana ah garabka ahlu sunna waljamaaca yamayba la sheegay xildhibaano shalay laha magadhoway ururka ahlu sunna waljamaacana ha magacaawdi yamayba andooradeena sheekh maxamed shaakir cali xasan in usanagada madaxweynaha maamul goboleedka galmudug kureed doorasho mardhow ku dhiidi magaalada dhuusamareeb ma jarna waa musharaxiin ee osi rasme in la tartamayay doorashada sheekh sheekh maxamed shaakir maybana la sheegay inay lama musharax oo fadaasi inay tartamaan iyo tanaasuleen walow iyo bahaayeen haano magarsaare doorashadun yo maybaa an dhiiday qaab galanteeg ee maybaana haka-eeday wasan hamiinkii una haku gudubni beelaha caalamka doorashadun yo maybaa an dhiiday qaab galanteeg ee maybaana haka-eeday wasan hamiinkii una haku gudubni beelaha caalamka iyo ku digeen inay lakashal dhiibsamo doorashada madaxweynenimada maamul goboleedka galmudug taasoo maadiiniya dhiidi doorashadu ya ku dhikan inay garabkii inka horeeyay ee garabyadii beela caalamkiiyo farmaatidii waana ka aalaasi iniya inka fardhiibaasi ini lakashaal dhiibsama iyo kuku dhawaaqeen dhuusamareeb xildhibaano ahlu sunna yeeleha dhisti waana madaxweynihii ondooradeen sheekh maxamed shaakir iyo oo la sugaw ini garabyo kale yoona maalmaha dareera iyo habahaan tan may baan nagdaa maleele inay beela caalamka naftiriye iyo jiib ku egta aloosowka xasarado siyaasadeed ay ku jiraan maamul goboleedka galmudug wuu welina ognaa inay geeka gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ee dhawaantun la dooraday oo isiiba khilaafka ku jara inay uso dalbadi ini beela caalamka iyo galankusiida sidii an dhiifatay doorashada madaxweynenimada maamul goboleedka galmudug wali ognaa inay musharaxiin badan banaanka ku surumeen sheekh shaakir uusoo wali ka eedaya dowladda federaalk soomaaliya iniyo kawadda afduub oo yeefadaas musharax iyo wedad inay ha ka baha doorashada maamul goboleed galmudug taasoo sheekh shaakirna ku doorbidi ini hoobo lan dhega nuglaado waaye hadaliyey usaqaadi go-aankii beela caalamka ugnakaay hadal dhegdilanka shibaayo sheekh shaakir waana is-erakorna dadka taxriiriya siyaasada un dhulfeedan marka adoog iyo dhugunsata inay tambad iyo ku eto hadalkii meeriskahay ee beela caalamka inay usaqaadiyo sheekh shaakir waana naqdi garabka inka horeeyey oo madaxweynenimo inis caleema saara xildhibaanadiis usulay doorada hatana usulay eriyeen odeeya hatana fartaag linka edbi waana saasakabaa walina la sugay inay gaalkacyo oo axmed ducaali jeelle xaaf usoo fadhiyey inay iyowna eraan ducaali doorani haan hata fadhiya dhulsa mareeb naftirgeena iyo eraan dowladda hogaamiyaasa madaxweynenimo halnii garab sooy beele caalamka iyoona madaxweyne naqdaan saasna haka baan saddex garab oo garab walba madaxweynenimo sheegadaw oo hal maamul goboleed lay eh oo galmudug eh sidii kadhiida oo kale jubbaland oo afar madaxweyney ku badan weerartay bal hadalkan oo hadda ku dhawaajiyeen ahlusunna waljamaaca way ero kore bulshadu may ogaayeen heshiiska hore angalan ka hor inuu qabanqaawada doorashadan bilaabana oo baarlamaanka way ero kore ahlusunna heshiiskii horaan iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo la deereen in iyo gadaalkugu lama lamaayeen
horta weli leeray sabar maada su-aal ku dhown galmudug hoobiya talada waayt dowladda wali fadaasa ini antaliya dowladda hoobiya antaliya waaytona galmudug wali fadaasa iniya talad beela caalamkana waliba fadaase dowladda iyo galmudug iyo o fadaayaan inis taliyaan manintaliyaasan dhatiyoyaan iniya talo kala dhiibto la gaado tan hata sheekh shaakir gaadiba eh hooba mar yee xalay haniinkuuna ku gudubnay iyo hayti warka beela caalamka inay ku qabso dhabaan maamul goboleed saddex garab ee inaha ku bahaan galmudug obsidii yoo qabeen oo yow sheegeen mahayna hadalaha ku baxay warsho meyli yaalo waliba haye in laka dhagaaga farmiintiya iyo dhiibees waliba taas ku ogaado kortee maxa ku wareegana labaatan iyo afar saac sheekh shaakir habagi farintii beel caalamka gudbiyday gahaadii isla markiina madaxweynedan caleema saari markuusa diida garab iyo kudigaasha beela caalamka maadaama garabku mid ee dhaladi walaa kihiga lan walbaba gorodgoro gorod koro aranta galmudugna waliba waa fideed kor langebi lahoob hanagata lan ciidan macsanta guud ahaan akhyaara intaa ka afmeereen barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maleele hasiin saaren danisin kula dareersihay dhinaca sanaadan waliba gacanweyn ku jeysadaaya wadaakey maxamuud cali cabdulaahi gaabsha tani markalanti ku kulma doonana una isku duuban waliba sinkugu tabaanay sidaas iyo ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu